mahmaahyadii cutubka soddon iyo koowaad kuwan waa ereyadii lemuu'eel oo ahaa boqorkii masaa oo hooyadiis bartay isaga waa maxay wiilkaygiiyow waa maxay wiilkii uurkaygow waa maxay wiilkii nidiradaydow xooggaaga naago ha siinin dowyadaadana ha siinin kuwa boqorrada dumiya lemuu'eelow uma eka boqorrada uma eka boqorradu inay qabri cabaan oo amiiradana uma eka inay waxa lagu saqraamo damcaan waaba intaasoo ay cabaan oo ay sharciga iloobaan oo ay kuwa dhibaataysan midkood gartiisa qalloociyaan waxa lagu saqraamo siiya ka dhimashada ku dhow oo qamrigana waxaad siisaan kuwa naftoodu la qadhaadhaatay ha cabo oo caydhnimadiisa ha iloobo oo dhibaatadiisana yaannu mar dambe soo xusuusan innaba afka u fur carablaawaha aawadiis si aad kuwa baabba'aya oo dhan u xaq mariso afka fur oo si xaq ah u garsoor oo miskiinka iyo saboolka baahanba gartooda u qaad bal yaa heli kara naag wanaagsan waayo qiimaheedu waa ka sii badan yahay xataa luul waayo qalbiga ninkeedu iyadoo isku halleeyaa oo isagu innama uma baahnaan doono wax booli ah cimrigeeda oo dhan isaga wanaag bay u samayn doontaa oo innama xumaan kuma samayn doonto waxay doondoontaa dhogor idaad iyo geed liinan la yidhaahdo oo iyadoo raalli ku ah ayay gacmaheeda ku shaqaysaa iyadoo waa sida dooniyaha bayac mushtariga oo cuntadeeda waxay ka keentaa meel fog waxay kacdaa iyadoo weli ay habeennimo tahay oo dadka reerkeeda ayay cunto siisaa oo gabdhaheedana hawshooday siisaa iyadu waxay ka fikirtaa beer wayna soo iibsataa oo midhaha gacmaheeda ayay beer canab ku beerataa waxay dhexda ku xidhataa xoog oo gacmaheedana way xoogaysaa waxay eegtaa in beecmushtarigeedu wanaagsan yahay laambaddeeduna habeenkii ma bakhtido waxay gacmaheeda ku fidisaa dunmiiqa oo sacabbadeeduna waxay qabtaan usha wareegta waxay sacabkeeda u furtaa miskiinka oo gacmaheedana waxay u fidisaa saboolka baahan dadka reerkeeda ugama cabsato dhaxanta barafka cad waayo xaaskeeda oo dhammu waxay wada qabaan dhar labanlaab ah waxay samaysataa duraaxado daabac leh oo dharkeeduna waxa weeye dhar aad u wanaagsan oo guduudan ninkeedana waxaa laga yaqaan irdaha magaalada markuu dhex fadhiisto waayeellada waddanka waxay samaysaa dhar wanaagsan wayna iibisaa oo baayac mushtarigana waxay ka iibisaa boqorro dhexda lagu xidho xoog iyo sharaf ayaa iyada dhar u ah oo wakhtiga soo socda way ku qosashaa afkeeda waxay u kala qaadaa xigmad oo carabkeedana waxaa saaran sharciga raxmadda waxay aad u xanaanaysaa reerkeeda oo kibista caajisnimadana ma cunto carruurteedu way kacaan oo waxay ugu yeedhaan tan barakaysan oo weliba ninkeeduna wuu ammaanaa isagoo leh dumar badan baa wanaag sameeyey laakiinse adigu waad ka sii wanaagsan tahay dhammaantood suurad wacnaantu waa khiyaano miidhan oo quruxduna waa ceeryaamo oo kale laakiinse naagtii rabbiga ka cabsata waa la ammaani doonaa midhihii gacmaheeda wax ka siiya oo shuqulladeeduna iyada ha ku ammaaneen irdaha magaalada